magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa lagu soo gebagabeeyey tartan kubadda cagta ah oo lagu maamuusayey bisha barakaysan ee ramadaan waxaana ka qayb galay labaatan kooxooda kooxda kubadda cagta buula xaabley ayaa ku guulaysatay koobkan kadib markii rigoolayaal saddex iyo laba ah ay ugu badisay kooxda kubadda cagta daarusalaam oo ay isugu soo hareen fiinaalka tartanka gudoomiyaha guddiga tartanka bisha ramadaan ee magaalada beledweyne cabdikariin xasan cabdulle qaraada ayaa u mahad celiyey cid kasta oo ka qayb qaadatay tartankanna maanta noo soo gabagaboobay tartankii koobka ramadaan ee degmada beledweyne ka socmata khaasatan xaafadda xaawitaanka golaanka bulxable runtii wuxuu ahaa koob aad u xamaaso badan waxaana ka soo qayb galay labaatan kooxood ugu dambayntii finaalkiina waxaa yimid kooxda bulxable ku dheelaysay iyo kooxda ku dheelaysa daarusalaam runtii guusha waxaa qaadatay kooxda bulxable oo ku badisay rigorayaal oo koobkiina hanatay runtii waxaan u mahad celinaynaa qof kasta oo ka qayb gaatay sida manaha qurbo joogta sida manaha dayax dayax baawar sabraan iyo dhallinyarada badan oo reer magaalka oo magaalo degan oo aad dadka ciyaarta ah runtii macnaha waxaan soo dhoweynaynaa cid kasta oo kaalmo naga siisay waan ugu mahad celinaynaa waxaan hadda bilaabanaynaa oo aan kaalmahani sidii aan bixin lahayn waana mahadsantiin gudoomiyaha ururka dhallinyarada hirshabelle cabdirasaaq maxamed cabdulaahi al cadaala ayaa bahda isboortiska ku booriyey inay sii wadaan tartamada noocan oo kale ah
runtii maanta waxaan ku faraxsannahay inuu soo gebagaboobay tartankii kubadda cagta ee ka socday garoonka buulaxaabley ee xaafadda xaawataako waxaan rabaa inaan si weyn ugu mahad celiyo guddigii soo qabanqaabiyey islamarkaana muddada bisha ramadaanka ka shaqaynayay tartankan guddigaasoo ahaa rugcadaayaashii isboortiga ee gobolka hiiraan oo isku howlay inay tartankan ay dhiirigeliyaan islamarkaana halkan uu ka fulo waxaa fiinaalka isugu yimid buulaxaabley iyo daarusalaam waxaana koobkii ku guulaystay kooxda buulaxaabley waxaan rabaa ayadana inaan u hambalyayo reer buulaxaabley oo aan yidhaahdo hambalyo sidaad ugu guulaysateen waxaan leennahay oon dhiirigelinaynaa mar walba bahda ciyaaraha in la sii wado ciyaaraha islamarkaana dhallinyarada isdhexgal loo sameeyo intaasaan kusoo gabagabaynaya aadaad u mahadsantihin tartanka bisha ramadaan ee maanta lagu soo gebagabeeyey magaalada beledweyne ayaa door muhiima ka qaatay isdhexgalka dhallinyarada